labiiyo tobanka bisha saddexaad ee mawliid ama bisha rabiicul awal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya ee dhegeystayaal soo dhowaada ciidamada booliska ee dalka ayaa dadweynaha u xaqiijiyey in amniga waddanka si weyn loo adkeeyey sidaasi owgeydna aynan jirin sabab ay walaac uga muujiyaan badqabkooda tani ayaa timid kadib markii safaaradaha dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ee kenya ay soo saareen digniino ku aadan weeraro argixisoo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha dalka wadamadan ayaa muwaadiniintooda ku sugan gudaha kenya ku booriyey inay aada u taxadiraan si aan loo bartilmaamaysan hase ahaatee adeega qaran ee booliiska oo arrintan ka fircelinaya ayaa dadweynaha u sheegay in la qaaday tallaabooyin looga hortegayo falalka amni darro ee lagu waxyeelayn karo dadweynaha m b s ayaa intaasi ku dartay in ciidamada ka howlgala qeybaha kala duwan ee waddanka ee heegan sara ku jiraan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaaf ku xanuunsan hooyo lagu magacaabo raxma cabdulaahi aadan waxayna bulshada muslimiinta ka codsatay inay caawiyaan maxamed baaruud xuseen ayaa la kulmay hooyadaasi oo warbixintan ka soo diray xeryaha qaxootiga ama xerada qaxootiga ee dhagaxley hooyo dhibaataysana ahay oo aad iyo aad u xanuunsan oo wax garab ay haysanin labadayadulog isku mid maana intaan ilaa intaana iga bararan tahay dhaqaaqa malahan waa la qaadaa waa la dhigaa waa hooyo xaamila oo aada u xanuunsan xanuunkan in muddo i hayaa aad iyo aaday lugta ugu weyn tahay qaarka dambe uurkan iyo lugta ma isku qaadin karin lugta inta ilaa dhankan birada agtiisa iga jirtaa wax dhaqaaq la dhahayo ma jirto xatee muqsul ma aadin karin lugteeda bidix ayaa barartay waxayna bararkeed u gaartay heer aysan istaagi karin socodna ha sheegin gurina ma hayste meelaan jiiftana ma hayste dariska ani ilmihii kor saarannahay raxma cabdulaahi aadan oo dhowaan soomaaliya uga imaatay xanuunkeeda sifa ay daawo uga hesho ayaan wax caawinaada helin kadib markii loo sheegay inaan dhibkeeda waxba looga qaban karin gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqti xaadirkaan la joogo gabar daris agteedaan joogaa waxaa waay kenya ani waan ku cusbahay daawaan soo raadsaday barkii hore wax ii jooga ma lahan dad daris gurigoodaan joogaa guri ma haysto ilmaheyga waxaan u haysta ma lahan meelaan u barar aada looga naxo ayaa ka saaran lugta min faraha ilaa sinta taasoo u muuqata inay dildilaacday jirkeeda bararka dartii walaahi aad iyo aadan u danqana haween iyo maalin ma jiifto xanuunaa iska keeya war madax wareera iyo dheer wadnaha waa i dikaamayaan wax garab aada maanta daawo iyo gadaxtee mahey caruurteeda qaar waa agoon kuwana waa lagu furay waxayna ii sheegtay xitaa uurka ay leedahay in loogu furay xanuunkeeda dartii sida hadalka u dhigtay
waxaan ahay hooyo dhibeysan oo qaarna ilmo lagu soo furay gabar agoonna ila jirto oo adoogeeda dhintay adin xaamila ah ayaa loogu soo furay uurkan oo meel garabna maanta ana aan haysanin wax la-aanna iska keega dad soomaaliyeed ayay dulsaar ku tahay mana haysato guri cunno iyo daryeel waxaana xanuunka u dheer macaluul silac iyo gaajo sida ay sheegtay walaalaheyga soomaaliya waxaan iga codsanaa hooyo walboo adduunyo ku nool xanuunkeyga maanta way dareemi kartaa anigoo xaamilo sagaal bilood ee lugteedana saad ilmana aan haysto oo garabna aan haysanin hooyo walboo adduunkan joogto xanuunkeyga way dareemay walaalayaalkeyga wiilisha hooyooyinka kulli waxaan jeclay maanta inaan garab isiisiin oo daawo iyo hooy ani ilbaheyga aan degna iyo waxaan cunno leh xataa inaan noo raadisiin walaalayaalo soomaali inta meel allah meeshay joogtaba muslimiinta ah inaa ilaahay dartiisa igu soo caawisiin oo xanuunkaaniytin garabkeyga a ku istaagtiin
dhanka kale qaar ka mida dariskeeda iyo dadka ay dulsaarka ku tahay ayaa ka sheekeeyay dhibaatada haysata hooyadan soomaaliyeed waxaa haayo waa xaamilo ayadoo xaamilo ah haddana lugtaana dhib ka qabtaa lugtii oo bararte iska bararte oo cabay casir ay seexo karin oo harso karin oo musqul aadi karin cunto cuni karin sariirtan kasoo degi karin maanta oo ciyaalkeedii iyada dhashina aysan maamuli karinoo waxba u qaban karinoo cunug yar agoonna ay wadato iyadayna xaamilo ay tahay anagana wax u qaban karin xanuunkiina haayo kaninina waxa uu taraynin amaanta ay ku dhiban tahay waxaan ka codsanaynaa ummad soomaaliyeed anoo ka codsanaya dar ilaahay inaanu caawisiyo
waxay ku nooshahay xerada qaxootiga dhagaxley muslimiinta soomaaliyeed ayayna ka codsatay alla dartii inay usoo caawiyaan daris baa nahay walaasheena waaye iyadoo banaankaas iyadoo kula laadsanaa soo qabanay oon guriga keensanay oo aday wax maanta uma qaban karno khaliinay u baahan tahay lugtaanay saan ka tahay kulligeen waa murugsanay lugta maanta awood ma haysano wax uu qabanayno qaxootiyaa nahay iyadoo gogol ma qabto marasho ma qabto cunto maanta oo iyada nafaqa u eh ma haysato Ee, maanta waxaa u yar cunug yar agoonna way haysataa ilmana laba kale waa u joogaan kana xaamilo waay sagaal bilood ay ku jirtaa lugtan iyo xaamilnimadana is- ee, iskuma keeni karto habeenkii ma harsato maalintii ma hergasho xanuunay lawala faadaa marka walaalaheen muslimiinta waxaan ka codsan laheena gabadha inay noo soo caawiyaan waxay maxaa la dhihi jiray intii muslimnimo la caawinaya inay nala soo caawiyaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga ee dhagaxley si hooyadan ama si loo caawiyo raxmo cabdulaahi aadan waxaa lagala xiriiri karaa nambarka taleefonka ee ah cibir toddobo lix sagaal sideed shan lix saddex shan toddobo cibir toddobo lix sagaal sideed shan lix saddex shan toddobo zero seven six nine eight five six three five seven waxaa toddobaadkii saddexaad galay shaqo joojinta ay ku guda jiraan dhakhaatiirta ismaamulka taita taveta ee gobolka xeebta arrintan ayaa saameyn weyn ku yeelatay bixinta adeegyada caafimaadka ee dowlad deegaankaasi waxay dowladda ku eedeynayaan inay ku guuldareysatay xalinta tabashooyinkoodu ay ka mid tahay in la faahfaahiyo sababta aan xarumaha caafimaadka loogu wareejin lacagaha caymiska ee mushaharaadkooda laga jaro sidoo kale waxay sheegayaan in isku dayo ku aadanaa in golaha hoose ismaamulka taita taveta uu xal u raadiyo shaqo joojinta aan lagu guuleysan isaac matolo oo ka mid ah hogaamiyeyaasha ururka kalkaaliyayaasha ee ismaamulka taita taveta ayaa arrimahan ka hadlay wuxuuna sheegay inaynan shaqo joojinta soo afjari doonin ilaa inta laga xalinaya dalabaadkooda
Tumeweza kuketi na mwajiri wetu na tukakosa kuelewana, na mkutano mwingine ni kesho, pia tuone tutafikia wapi katika kutatua hili swala. Lakini tungependa kumwambia mwajiri wetu until matakwa yetu yatimizwe kulingana na, maagi, na, na maagano yetu, hatutarudi nyuma. This time round hatutawenda kuwekeana sahihi chochote na mwajiri wetu.
waxa uu xali fiidkii dab saameeyey dugsiga sare ee kataloni oo ka kooban qeyb ay ardayda saxdaan iyo qeyb ay guryahooda ugu hoydaan dugsigan ayaa ku yaala ismaamulka machakos wararka ayaa intaasi ku daraya in dabka la soo tabiyey daqiiqado kadib abbaara sagaalkii fiidnimo ee xalay waxaa howlgalka dabkaasi lagu damiyey ka qayb qaatay saraakiisha waaxda debdemiska ee dowla deegaanka machakos iyo howlwadeennada hay-adda lanqeyrta cas ee dalka ee kenya red cross wargeyska the star ee kasoo baxa gudaha dalka ayaa ku waramaya in laba arday oo qiiqa dabkaasi saameeyey kadibna uu naqaska ku dhegay la dhigay isbitaalka heerka shanaad ee machakos waxaa hadda socda baaritaano ku saabsan waxaa waxaa hadda socda baaritaano ku saabsan sababta keentay in xaruntaasi waxbarasho ay gubato dhacdooyinka dabka ayaa dhowaan laga soo tabiyey dhowr dugsi oo ku yaala ismaamulo ay ka mid yihiin isielo nyeri busiya iyo galbeedka bakood
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo waddanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa daafuriyay howlgelinta xarunta bangiga dhiigga qaranka soomaaliya isagoona tilmaamay muhiimadda ay xaruntan u leedahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan in la helo dhiig ku filan oo lagu badbaadin karo nolosha dad badan oo u baahan daryeel caafimaad oo deg deg ah xarunta bangiga dhiigga ayaa ah mid casri ah oo laga hirgeliyey caasimadda muqdisho islamarkaana la dhigay mashiinadii ugu dambeeyey oo casri ah ayaa la filayaa inay kaalin weyn ka qaataan samata bixinta bukaanada soomaaliyeed ama bukaanada u baahan dhiigga iyadoo gacan weyn ka geysan doonto yareynta waa yareynta helitaanka dhiig caafimaad oo qabo waa dhiig caafimaad oo qabo oo ku filan bukaanada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sidoo kale waxa uu booqday isbitaalka banaadir halkaas uu kormeeray qeybta dhaqidda keliyaha oo iyana la dhigay qalab casri ah islamarkaana si lacag la-aan ah bukaanka loogu adeegi doono ama ugu age- uga adeegan doonaan waxa uu xusay in horumarinta adeegyada caafimaadka ay ka mid tahay tiiriirka ugu muhiimsan ee qorshaha xukuumadda isagoo ku nuxnuunsaday in caafimaadka bulshada uu yahay aasaaska horumarka ra-iisul wasaaraha ayaa ku booriyey shaqaalaha caafimaadka inay wadaan dadaalkooda si loo xaqiijiyo in adeegyada caafimaadka ay noqdaan kuwo waxtar leh oo gaara dhammaan bulshada soomaaliyeed waxa uu ugu dambeyntii u mahadceliyey dowladda boqortooyada sacuudi arabiya oo gacan ka siisay hirgelinta iyo duwahabeynta qeybaha caafimaadda maruu ra-iisul wasaaraha arrimahani ka hadlayey ayaa waxyeeladiisii ka mid ah maanta waxaa aan soo booqannay isbitaalkan ummadda soomaaliyeed ay iska leedahay ilmayn jiray laakiin maanta waxyaabaha ku cusub runtii waxaa weeye adeegyo aad muhiim u ah oo dadka soomaaliyeed muhiim u ah ayaan maanta runtii ka dahfuraynaa oo uu meeshan aan joogno hadda ay ka mid tahay oo ah bangigii dhiigga oo si fiican loo dhisay si fiican loo qalabeeyey shaqaynaya iyo markaska ee keliya dhaqista oo asna cusub oo runtii aad iyo aad aan ugu faraxnay markaan aragnay sida loo qalabeeyey iyo sida uu shaqaynayo oo dhakhaatiir soomaaliyeed ay heegan ku yihiin dad soomaaliyeed oo tabar daran oo xanuunka keliyaha ee runtii la ildaraa dhibaato badan ka haysatayna ee loogu adeegayo marka marka koowaad dee ilaahay wuxuu yidhi waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica qofkii naf nooleeyaa wuxuu la mid yahay isaga oo dadkao dhan nooleeyey ayuu la mid yahay waxaan u mahad celinayaa mamlaka alcarabiya sacuudiya ama dowladda sacuudi carabiya aad iyo aad bay u mahadsan tahay way umahadsan yihiin walaalaheen waxaan si gaara ugu mahad celinayaa markaz almelik salmaan liliqaafati walacmaal alinsaniya oo eh, runtii dalkan soomaaliyeed ee dadaal badan ka wada dadka soomaaliyeed kaalmo badan siiya oo u fidiya iyada oo ay in layna saacido meelo badan ay muhiim tahay inana saaciidaan ayay haddana waxaa kala muhiimsan oo dadka u kala muhiimsan ee sida ay ee gargaarkaasi uu u taabanayo nolosha dadka tabarta daran ee soomaaliya marka arrintaa runtii aad iyo aadka aan uga mahad celinayo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaska iyo ee guud ahaan ee dowladda iyo shacabka mamlakad carabiya sacuudiya waxaa waaye waa in ay qalabeeyeen oo ay dhiseen santarkaas qiimaha badan keliya dhaqista oo aan hadda ku soo maray oon ku soo arkay ee dadka soomaaliyeed ee loogu adeegayo dhibaatadii haysan jirtay iyo maanta sida ay sida dhibka yar tay u imaadaan wiiggii ugu yaraan laba saddex jeer ay u soo booqdaan loogu adeegayo dhib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeennu ee si dhib yar ayay u dhiman jireen safaraa la geli jiray kuwa keliyaha laga soo bedeli jiray kuwa keliyaha laga soo bedelo xataa markay waddanka kusoo noqdaan waxay u baahan yihiin santar ama xarun takhasus u leh oo qalabki yaallo oo mar walba lagu baaro ay mar walba iskala socdaan heerkooda iyo noocayihii ayada lafteedu adeega loo fulinayo ay ka mid ah waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa mar kaliya mar kaleba iyo kun jeerba markaskan ee qiimaha badan oo hawshaas fuliyey waxaan u mahad celinayaa safiirka iyo tiimkiisa runtii oo dadaal badan ee hawshan ku bixiyey oo ka shaqeeyey waxaan u mahad celinayaa madaxa markaska santarka oo meri salmaan ee asaguna runtii dadaal badan ee hawshaas ka ka- ka geystay kuna dadaala howlaha noocaas oo kale ah waxaan u mahad celinayaa dhakhaatiirta soomaaliyeed runtii sharafta leh oo ayaguna eh, hawshaas aad iyo aad eh, uga shaqaynaya eh, uguna hawlgalay haddana u taagan inay u adeegaan eh, dadkooda Eh, wasaaradda caafimaadka ayaa runtii iyagana mahadsan oo hawshaan abaabulka iyo in loo facilitate gareeyo eh, wax kasta oo ay u baahan yihiin eh, dadka ina caawinaya ayaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan dadka soomaaliyeed waan ugu hambalyaynayaa waxaana rajaynayaa insha allah inay bilaabatay inay dadkeennu helaan adeegyadii aasaasiga ee muhiimka u ahaa adeegyo hadday noqoto eh, caafimaadka guud waxaan filayaa wax badan waa laga qabtay laakiin arrimahan gaarka ah ee taabanaya dadkaas aad iyo aadka u tabar daran aad iyo aadka runtii u liitay eh, noloshoodu ay halista ugu jirtay eh, ayaa runtii farxad leh in maanta ay haystaan adeegaas intaa laga haystaan qalabka yaalla iyo mashiinada qaarkood oo yaalla ee isbitaalkan dhiigga ee waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan ee bariga afrika lagaba helinba oo ay soomaaliya keliya hadda maanta ay yaallaan soomaaliya oo dhan ma yaallo bariga afrikana ma yaallaan laakiin maanta soomaaliya waa laga helay oo waa santarkan ama markaskan ama ama bangigan dhiigga ee soomaaliyeed ayuu yaallaa marka waa horumar weyn oo aan ku tallaabsanay weye warar hoose ayaa soo baxaya ayaa sheegaya inuu baaqday wejiga saddexaad ee wadahadallada soomaaliya iyo etoobiya kaasoo uga socday magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo lagu kalsoonaan karo siduu qorsho u ahaay toddobaiyo tobanka bishan ayaa la filayey in dib loo ambaqaado wadahadallada si loo xajoodo xiisadda ama si looga xajoodo xiisadda ka dhalatay heshiiska badda ee dhexmaray etoobiya iyo jamhuuriyadda somalilan sababta ugu weyn ee keentay baaqashada kulankan ayaa ah in weli uusan jirin wax isku- wax isku dhowaansho ah oo labada dhinac ah kuwaasoo ay kuwaasoo weli ay u dhexaysa niraada ee xiisad taagan dib u dhaca ku yimid wadahadallada wejiga saddexaad ayaa ku soo aaday iyadoo xiisadda ay kasii darayso islamarkaana labada dal ay hawada isku mirinayaan hadallo xanaf leh oo saameyn ku yeelan kara sii socoshada wadaxaajoodka magaalada ankara wararka naga soo gaaraya gobolka bari ayaa sheegaya in haatan ay kasii daraysa xiisada u dhexeysa ciidamada b s f iyo maamulka puntland ee ka taagan garoonka magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi oo ay isku qabteen labada dhinac b s f ayaa mar kale xalay soo saartay digniin culus waxayna sii adkaysay digniintii hore ee ahayd in laga fogaado aagga garoonka boosaaso sidoo kalena aysan ka soo degi karin diyaaradaha duulimaadka qoraalka taliska xalil shaaciye ayaa waxaa lagu sheegay inuunan weli inuunan weli xal rasmi a laga gaarin arrinta garoonka waxayna sheegeen inay u degeeyaan shacabka iyo shirkadaha duulimaadyada taliska b s f ayaa si gaara ayaa si gaara uga digay diyaaradaha daalow irelan ama diyaaradaha daalow irelan iyo etoobiya airelan wuxuuna sheegay shirkadii u hoggaansan weyda amarkooda inay iyadu qaadi doonto mas-uuliyadda wixii halkaasi ka dhaco khilaafka ugu weyn ayaa ka dhashay isticmaalka garoonka ee b s f sheegtay in loo diiday ciidamadeeda iyo xitaa in laga dhoofiyo askar ku dhaawacantay dagaallo ay galeen waxayna puntland ku eedeysay inay garoonka u badashay xero ciidan puntland ayaa maalin ka hor jawaab ka bixisay digniintan iraahda ciidanka b s f waxayna hoosta ka xariiqday in wax qalada aysan ka jirin boosaaso islamarkaana ay tahay nabadgelyo arrintan ayaa durbabo dhalisay xiisad xoogan oo laga dareemay boosaaso oo ay horey ugu dagaalameen ciidamada b s f ta iyo kuwa kaloo taabacsan madaxtooyada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markaan mawliidan ka codsada inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsanid maxamed axmed ciidamada difaaca hawada ee dalka ukrain ayaa sheegaya inay soo rideen toban ka mid ah afar iyo toban diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano drooska waxay intaasi ku dareen inay sidoo kale soo rideen mid ka mid ah saddex gantaal oo ay xukuumadda moscow ku soo bartilmaameysatay labada gantaal ee kale ayaa ku dhacay xaafadaha magaalada odesa ee dalka ukrain halkaasi oo ay ku dhinteen laba ruux wararka intaasi ku daraya in ugu yaraan shan qof ay ku dhinteen saddex weerar oo ay ciidamada ruushka shalay ka geysteen koonfurta koonfurta bari iyo bariga dalka ukrain sida ay warbaahinta u sheegeen guddoomiyaasha gobolladan waxaa waddooyinka magaalooyinka kala duwan ee dalka faransiiska ka qabsoomay dibadbaxyo ay ka qayb qaateen kumanaan qof dadkan ayaa dalbanayay in lasoo abjaro falalka kufsiga iyo faraxumaynta ee ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha waxay taageero u muujiyeen haweeney lagu magacaabo giseele ee belicot oo gudbisay dacwad ay ku sheegtay in kufsi wadareed loo geystay dacwaddan oo ay gudbisay labadii bishan sagaalaad ay haweeneydan waxa ay doonaysaa in dacwadda lagu soo ogo oo kadibna lala xisaabtamo saygeedii hore iyo konton eedaysanayaal oo kale oo ay sheegtay in ay kufsi wadareedkaasi u geysteen waxay intaasi ku dartay in tani ay kaalin weyn ka qaadan doonto in shacabka loo abuuro wacyigelin ka dhan ah kufsiga si gaar ah in iyadoo la adeegsanaya maandooriyaha dhibaatadan lagula kaco dumarka ugu yaraan afar qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen bariga dalka romaniya kadib dabaylo xoogan oo halkaasi laga soo tabiyey iyo sidoo kale roobab culus oo da-ay waxay wararku intaasi ku darayaan in sidoo kale halkaasi ay ka jiraan daadad ay ku barakaceen boqolaal qof sida laga soo xigtay maamulada qaabilsan maareynta xaaladaha degdega ah ee dalka romaniya ugu dambayntiina waxaa lagu soo waramayaa in madaxii hore ee boqortooyada sacuudi carabiya u qaabilsanaa adeega sirdoonka dhaxal suuga turki alfaysal inuu sheegay in uunan jiri doonin wax xiriir ah oo la cusboonaysiiyo ama la wanaajiyo oo ka dhexaynaya boqortooyada sacuudi carabiya iyo israa'iil ilaa ay inta ay israa'iil ka aqoonsanayso jiritaanka dowlad madax bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin arrintan ayuuna ka sheegay madal dood ah oo lagu qabtay chatham house chatham house oo ku yaala london dalka ama boqortooyada ingiriiska mas-uulkan oo horey usoo noqday safiirkii ee sacuudi carabiya ku matalayay maraykanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in washington ay kaalin ku leedahay geedi socodka la doonayo in lagu soo abjaro duulaanka militari ee ka taagan khaza waxa uu intaasi ku daray in maraykanka uu xoogga saarayo sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadallada ka dhexeeya israa'iil iyo sacuudi carabiya si loo xoojiyo amniga gobolka bariga dhexe sidoo kalena loo xoojiyo isku xirka ama iskaashiga dhaqaale balse waxa uu carabka ku adkeeyey in mowqifka xukuumadda riyaad uu yahay in ilaa iyo inta laga aqoonsanaya qarannimada falastiin oo ay taas israa'iil ka aqbalaysaa ina aynan jiri doonin wax xiriir ah oo wanaagsan oo sacuudiga kala dhexeynaya israa'iil qodobada caalamku anaga intaa aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed weliid oo mahadsan yahay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda star fm waanaga inta anigoo maxamed axmed khaliif aa idiin waramayey mawliid oo caalamka aqriye ayaa warka soo saaray cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhrinay